asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenni murtada maanta ee haddii eebba idmahayo aan afka hooyo ka soo dheex qaban jirnay waana xubinta murtada maanta ee hadba sheeko hor leh soo bandhigta waa laga yaabaa sheekooyinku inay isu ekaadaan ama ay tusaalayaal yeeshaan ama mahmaayaha laftoodu ay qiyaas ahaan isku raacaan laakiin sheeko walba waxay wadataa howlaheeda iyada gaarka u ah kuwaasoo ah ku dhex darista afka hooyo iyo maaragtay isku suugaynta erayada iyo sida loo soo bandhigayo sheekadan maantana aan halkan ku soo qaadanayna idamka eebe waxaa la dhihi karaa haddii eebbe idmahayo marka laga hadlahayo nolosha iyo qaybaheeda kala duwan iyo sida maaragtay ay kolba qaabka ay u dhacayso ama tusaalayaasha jira middan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheeko dhex martay niman suugaanyahano soomaaliyeed waxaa la yidhi beribaa waxaa jiray niman suugaanyahano soomaaliyeed ah kuwaasoo ahaa niman maaragtay xoogow kaftanka maansada ama kaftanka suugaanta aad iyo aad ugu fiicnaa waxaa la yidhi marka nin ayay niman wax ka sheegeen ninkii iyo niman isaga taageerayaashiisa iyo nimankii kale wax ka sheegay suugaanta ayaa gabayo kooxa isdhaafsaday markii cabaar layswaday ee suugaantii kaftanka ay cabaar ay socotay ayaa waxaa la arkay ninkan la maagay markii hore iyo nimanka isaga la socda inay nimanka kan yihiin ama niman maarata hal adayg fara badan uu ka muuqdo ama niman midho buurbuura soo tuurahaya inay yihiin markaasaa nimankii markii hore sheekada bilaabay cajalkii dib u rogeen waxay dhaheen waryaaye ninkii hebel hebel ah waa nin kaloo ka madax bannaan labadan gruubba ama labadan kooxood ka madax bannaan ama labadan jifo ka madax bannaan ama labadan degmo ka madax bannaan weeyaan waxay dhaheen ninkii hebel ahaa isagu dee waa nin bannaan degeye intaan hoos ka tuur samayno oon tix tirino maan isaga ku halgaadno si isaga iyo oo maandhahno nimankaasaa tiriye si ay isugu dhacaan isagii nimankaas innaguna aan isaga gaashaan buuraysi uga helno weligeed waa jirta mogta waxaan isumarista la dhaho ee nin markaad u socota nin baa loo maraa ahaa markaasaa haddii eebbaid mahayo naqshadii iyada ahayd baa la sameeyey tix baa la tiriyey ee ninkii la rabay in uu hawshaa iyada ah lagu soo tuuro dagaalka oo uu dagaalka soo galo ayaa tixdii loo diray tixdii baa ninkii gaadhay markaasaa waxaa la yidhi haddii eebbaid mahayo ninkii hebel ahaa ayaa tixdaa soo tiriyey oo wuxuu yidhi baa li adiga nimankii riyey hebel ee xagga kala jiri ayuu isu kiinmariyeyoo wuxuu yidhi waxoo dhanba anaa ku filan ee isu soo raaca saaad u dhan tihiin aniga waxba igama qaadi kartaan gabaygaasuu tiriyey baa layidhi gabay noocaa u dhacahaya kiibaa tixdaasu gaadhay tixdii markay gaadhay marka ninkii maadaama uu nin gabyaa ahaa aadna looga dambeeyo ma uusan degdegin waxa uu sameeyey marka gabay buu tiriyey gabaygaas waxaa la dhihi jiray humaa wuxuu u jeeday isagu yoolbaadh ahaan buu gabaygaa u tiriyey sababtuu yoolbaadhka u tiriyey waxay ahayd ma uusan rabin inay ninkaa isku dhacaan nimankan kale warka usoo gudbiyo warkooda inuu qaatana ma uusan rabin ninkaana wax uusan hubin inuu ku maago ma uusan rabin xajadu xaqiijinay waa midaad moodda hadda soomaalida inay ka maqan tahay in wax la hubsado oo wax walba ay fudayd ka dhigataa soomaalidu ama wax walba degdegii ay degdeg ku galaan oo degdeg maarata ay kaga soo dhacaan saas ay tahay buu hubsado wuxuu ku yidhi nimankii xogta u keenay wuxuu ku yidhi aanbaxnaansho xaajada halkii barida loo saaru aanbaxnaansho xaajada halkii barida loo saaro eraygaasoo halkudhig ah ayuu gabaygii uu turiyey halkudhig uga dhigay hadda gabaygii ma soo qaadanayno laakiin ujeeddada aan ka leenahay waxaa weeye xaajo walba in la baxnaaniyo oo sida ninkaa gabyaagii uu u yidhi aanbaxnaansho xaajada halkii barida loo saaro saasoo kaleento ayaa qof kastoo mas-uul ah ama qof kastoo soomaali ah ama qof kastoo waxgarad ah ayaa laga rabaa markay xaaji soo gaadho ama ay arrini soo dhacdo ama ay hawlu imaato oo wax cusub soo boodaan inuusan la boodina inuu baxnaaniyo oo uu hubsado waxaas waxa uu yahay marka uu waxaa hubsado sida ninkaasi uu yidhi oo kale aan baxnaansha xaajada halkii barida loo saaro saasoo kale ayaa laga rabaa qof walba inuu baxnaaniyo wixii loo sheego waxa uu isagu arko waxa dhaca waxoo dhan inuu baxnaaniyo ogaado meesha aas-aaska ama diyaaraduhu ka soo kaceen kobta ugu dambaysay kasoo qodbaqaaday xaajadu meeshay soo abbaartay halka ay soo martay inta qolee ku shirkowday howlihii laga lahaa qof walba inuu sidaa u baxnaaniyo ou gabyaaga ku daydo ayaa laga rabaa maanta hubsinadan iyadii ma jirto isna wuxuu ku soo koobay aanbaxnaansho xaajada halkii barida loo saaro ayuu yidhi saasoo kalea laga rabaa mas-uul walba inuu wax baxnaaniyo ee hebel baasaa yidhi markii la dhaho inuu orod isa sii daayo ama uu ciidan aruursado waa laga fiican yahay maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idabkay eebe haddii eebbe idmo waxaan leenahay wad lama diidee wantatocow baa daran wad lama diidee wanta tocowga daran ayaynu leenahay